ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay fuliyeen howlgalle kala duwan kuwaasoo midkood lagu qabtay saraakiil ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo aqalkii la dilay labada sarkaal ayaa la sheegay in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay gowraceen waxay kala ahaayeen cumar cabdulle oo ku magac dheeraa cumar aflow waxaanu ahaa guddoomiye xigeenka maamulka jubbaland ee kudha ninka kalena waa maxamed cali garaar oo maamulka jubbaland u qaabilsanaa ururinta ciidanka iyo weliba qorista askar cusub ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalkaasi ay saraakiisha ku qabteen kuna dileen waxay ku furteen qori iyo boosh midkoodu watay dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa xala dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulomareer in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday isla shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin owdheegle halkaas in muddo ah ayuu dagaalku ka soconayay waxaa xusid mudan in owdheegle dhowr mar oo hore la weeraray isla shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dhabaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay inta udhexaysa dalbiyaanka iyo golweyn waxaana xusid mudan in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin isla shalay ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye ee degmada qoryooley dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay weerar toosa ku qaadeen fariisinka ciidamada ay ku leeyihiin degmada dinsoor weeraradan ayaa waxay qayb ka yihiin dagaalka joogtada ee xarakada shabaab almujaahidiin ay ku hayso shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada u kaalmaynaya